ilaa maadkale waxaan joognaa magaalada gubay waxaa noo dhimid shir loo qabanqaabiyey watashi dawladda iyo shacabka odayaasha deegaanka iyo aqoonyahanka dhalinyarka iyo haweenka kaas ku saabsanaa wacyigelin iyo watashi maamulka dawladda iyo shacabka waan gartay marka ma odayada dhaqanku ku kooban yahay mise dhammaan qaybaha bulshada ayuu shirku wada daboolaya shirka waxaa kasoo qaybgalaya dhammaan qaybaha bulshada dawladda xafiisyada kala duwan baarlamaanka shacabka qaybihiisa kala duwan dhalinyar iyo odayaal iyo haween intaba way leeyihiin waan gartay marka baahida keentay maxay ahayd shirkan muddo bil ka hor baa la diyaariyey inuu qabsoona way ahayd mashquulkii darteed buu daaqday muhiimadan waxay ahayd wadatashi maamulka deegaanka isbedelka keenay iyo shacabka inay hadlaan wadafushaan bu ahaa waan gartay imse cisho ayuu soconayaa shirka waa hal maalin weye maanta uu bilaabay gaabtana wuu xirmi doonaa hadii la helo shan waan gartay marka maxaa la la doonayaa in lagu gaadho maalinta oo maanta ah maalinta uu shirku soconayo waxa ugu muhiimsan ee shirka uu qabsoomay waa midnimada shacabka soomaaliyeed ee deegaanka degan iyo isbedelka yimid in aan ku taageero isbedelka yimid sadara ka yimid ee dowladda etoobiya ee guud ahaan keelgalay iyo deegaankaba mid lagu taageerayo ahaa muhiimadan waxay ahayd in dadka soomaaliyeed ay wadaxad yihiin isbedelka maanta jira inay midnimadooda muujiyaan oo ay isku mid noqdaan oo hal dhinac ay u wada jiraan oo sistamkada iyo dawladda iyo shacabku ay meel qaba wadaaqaan waan gartay fiiro gaara oo odayada dhaqanka la siinayaa may jirtaa ma jiraa si gaara in odayada loo yidhi xil gaara iska saara arrimaha deegaan ka taagan hadday tahay dhexdhexaadinta dadyowga xitaa hadday tahay lahadalka waa waa si waa si wanaagsan odayaashu waa muhiim way waana tiirka wadabaxaadka wada deegaanka weyaan muhiimada meesha taalna cidda maanta masirka ummadda qayb ka ah ee waxna qaban karta waxna tilmaami karta oo khilaafaadka xallin karta siyaasadan kamana banaana waa odayaasha dhaqanka marka in iyagu ay qayb ka noqdaan bulshada oo ay qaataan dhinaca fiican inay udhaqaaqaan oo ay qayb ka noqdaan siyaasad deegaanka jirta oo khilaafaadka deegaanka dhexdiisa ka dhexeeya iyo sababta inta arkanahay inta badan kudhaca ka yimaada sida oramiya iyo cambarta iyo kuwii lamidaba waan gartay wax arrin aad u haysaan dowladda oad u jeedinaysaan haddaad tihiin odayada dhaqanka may jirtaa oo ah in meel gaara ay ka gaabinayaan ama si gaara ay ahayd inay u sameeyaan wax waxaan bixinaa tusaale gudbaan siinaa dawladdu inay isbedel daayimid sistamkana u isbedel sistamka isu daayimid dadka xorriyad badan bay dareemayaan xorriyadda bayna dareemayaan kudhaean qaabka dan loo isticmaalin waa ugu muhiimsan dawladduna inay qayb ka noqoto khilaafaadka dadka shacabka dhexdiisa jira iyo shucuurta aan ka arkanahayba inay qayb ka noqoto oo ay fureyso dadkuna ay xuquuqda ay lahaayeen sistamna raadsadaan cadaalad iyo sinaan rasmina dadka helaan loo sinaan harciga nidaamka waddanka jiraan loo wasinaa dhammaanteed baan kale ka codsayna faraha aan ka codsanaynaa dawladda oo prime minister doctor abiy usul ka yahay waxaan qayb ka noqon xalinta khilaafaadka shucuubta isbishaala shucuubta oramada iyo soomaalida canfarta iyo soomaalida inayfuoyaan wax kasta oo lagu lagu hirgelin karaa ee soo dhowaanta wada noqonshaha walaalaha shacabka walaalaha ay wadadegan dhammaantood waan gartay ugu dambayntii maxaad ku qiimeyn lahayd xaaladda guud ee deegaanka soomaalida ee hadda waxaan dhihi karnaa maanta fursad baa timid alxamdulilahi aan shalay la haysanin dadku inay sidaan xorriyadooda ku hadlaan dantooda ka tashadaan si xoran ay u hadlaan marka waxaan leeyahay dadka inay ka faa'iistaan fursadda alaha keenin waa nabadgelyo tusaalaha ugu guud waxaa weye xalay shantii barkii baan jidiya kasoo baxay dhulkaan soo maray sagaalkii barkiina waxaan kusoo yeray qabadahar waardiye iyo adkeyn meel kale ma lahayn si nabadgelyo amaana ku nimid waxaa baa kutusinaysaa in nabadgelyo buuxa waddanka ka jirta oo sidee labatankaa sane maanta aan soo maray maanta lagu nabadgelyo badan yahay marka in nabaddaa la ilaashaa oo baahan tahay in qof walba uu qayb ka noqdo oday dhalinyaro aqoonyahan siyaasi dadka diyaasbaraha dibadda jirna waxaan kula talinaa inay waddan kusoo noqdaan maal gashaan oo wanaaga maanta ka jira ay qayb ka noqdaan baan kula talinayna ayagana